Suuqyada xoolaha ee magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa mashquul iyo sar u kac ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha. Sare u kaca qiimaha xoolaha suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa sababay isku diyaarinta maalmaha Ciidul Adxaa ee bisha Carafo. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiyo xoolaha ayaa ka waramaya sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha iyo waxa sababay.
Beecyadii hore iyo beecan isku beec maaha waa kala duwan yihiin. Arigii hore beecii hore wuxuu ahaa jidgooyo ma jirin biyo baxa ma jirin hadda biyo baxa iyo waxa lala kulmay maaragtay waxyaabo zaa'id oo maaragtay arigii meel soo marsiyay inta la waayey aa dadkii ganacsatadii baadiye laga soo qaadi waayey maa iibku waa calaf kow dheh laakiin hadda markii aan fiirino beecii hore iyo beecan isku shaqo maahan sanadka hore sanadkaana ku adag yahay oo ka eri badan yahay oona ka lacag badan yahay suuqa soo gelitaanka dhaqdhaqaaqana waa badan yahay mayka shal dawaniin iidan eed eeda macnaha suuga hoolahatay inshal socod hoolaad carafadii horena mayka ku bedelinyin irinka eeda aan kulus iyo sinadkan carafadan ini mayl dareemahay irin kulus iyo qiimo sara oo aragteeda qiimihii kororka fayle yaa la dareemahay maasha allah laan wilbo gadadoonna hilib fayle oo aragteeda irin fayle ayaa ini gadada doona dareeman Xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ayaa faa'iido badan ku qaba marka la gaaro Ciidul Adxaa iyagoo suuqyada ay keenaan xoolo badan si ay uga helaan dhaqaalo ay noloshooda ku maareeyaan.